halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina sideedda bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan niciimo cismaan maxamed takar oo labiyo toban jir ah ayadana saddex dhibaataada ku dhacday markii u horreysay waxaa gudday hooyo umuliso fiican ah oo sunay u gudday hooyadeed way ku qanci weyday waxay u kansatay habar fircooni ah markii habarta xididadii goysay markii ilaahay arrintii lagu guuleeyey ayaa haddana isday kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelan laakiin ay shoo ka qaaday
waa mid ka mid ah warbixinaanu idinku hayno gudniinka fircooniga malaayiin gabdhood oo sannad walba la kulma dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mida qalinleyda jabuuti oo soo bandhigay buugaa kala duwan oo ay qoreen waraysi ayaannu idinkaga haynaa
ansixintii sanadka ee george kavanah iyo weliba saamaynta ay ku yeelan doonto doorashada bisha noofembar ee soo socota ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta dowladda waddanka hayti ayaa axaddii shalayto dadweynaha ugu baaqay inay istajiyaan kadib markii ay dalkaasi uu ku dhuftay dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay shan dhibic sagaal magnatiyud kaasi oo argagax ku riday dadka waddankaasi dhulgariirkaasi oo goor dambe oo sabtidiiyo ku dhuftay waqooyiga dalka hayti ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen labayo toban qof in ka badan boqol iyo siddeetan kalena dhaawaciya ka soo gaadheen madaxweynaha dalkaasi javanel mois iyo ra-iisul wasaare shiin henry senawas ayaa axaddii shalayto ku sugnaa magaalada iyo goobaha ay masiibada dhulgariirku ku dhacday waxaanay u mahad celiyeen dadkii muwaadiniinta ahaa ee sida iskooda isugu gurmaday una samato bixiyey dadkii jilicda sanaa iyaga oo dadkii ku jiray cusbitaalada iyo kuwii argag wuxuu ku dhacayna ugu baaqay inay nafahooda dejiyaan madaxweynaha syriya bishaar al asad ayaa sheegay in heshiiskii ay wada gaareen ruushka iyo turkiga ee aaga milatariga ka caagan looga dhigay markaasi gobolka idlib inuu yahay mid kumeel gaar ah sida lagu baahiyey wakaalada wararka ee dowladu maamusho bashaar al asad ayaa hadalkan axaddii shalay ka sheegay kulan uu lahaa xisbiga albacath wuxuuna intaasi ku daray in heshiiska ay turkiga iyo ruushka wada gaareen bishii hore uu yahay mid looga golleeyahay in lagu joojiyo dhiiga qubanaya dowladiisuna aanay wax howlgal milatari ah qaadin muddadaas halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mida wadamada afrika iyo bariga dhexe ayaa sanad kasta la kulma dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhexlaan gudniinka fircooniga ah kaasi oo la sheegay in uu soo bilaabmay sanado badan ka hor wadamada caadadhaqameedka gudniinka qarinayaal badan kusoo markaasi sameynaya waxaa ka mida dalka masar hase ahaatee wuxuu dhaqankaasi ku faafay badi wadamada afrika iyo dalalka carabta qaarkood soomaalida waxay ka mid tahay dadka sanadaha badan gabdhahooda ku sameynaya gudniinka ilaa haddana sanad kasta gabdho yaryar oo soomaaliya ayaa deegaan kasta ugu dhintaa dhaawaca gudniinka dartii usoo gaara sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diyaarisay
suhayre qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale oo ay isku deegaan yihiin da'dooduna isku dhowdahay way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u hadhsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaangaadhin waa qalliinka lagu sameeyey qaar badan oo ka mida gabdhaha ay dugsiga qur-aanka wada dhigtaan iyo walaasheeda ka weyn waana mahuraan ay ogeyd in maruu nolosheeda la googoyn doono hilbaha jidhkeeda sidii qorshuhu ahaa suhayre waxaa la guday shantii bishii sagaalaad ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda waxaanay haatan sii mootan tahay in ka yar soddon maalmood waa kan qorano faarax xaaji oo ah gabadha la guday aabbaheed oo ka warramaya wixii dhacay gudniinka kadib waxaan joogaa degmada goldogob oo ka tirsan gobolka mudug gabadha geeriyootay anaa dhalay da-deedu waxay ahayd toban jir bay ahayd magaceedana waxaa la yidhaahdaa suhayro gabadhaas islaan baa u timi sida dhaqanka reer baadiyaha lagu yaqaano hidiinka fircooniga dadka ku samaysa oo deegaamada aanu deganahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay gabadhaa way diday iyo xanuun markay didneenna waxay la soo dhacday teetano ma ay dhidbixin gabadhu waxay noqotay wax la togtogay oo xubnaheedii iyo murqaheedii iyo gurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa istaageen waxaa weeye waxay noqotay qof baraalis camal ah xubnaheedii oo dhanna waa togtogneen waxna waa la qaweyday in la qaado iyo in la jiifiyo ma ahane wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay samaynaysay ma jirin harjag iyo kaar baa macnaha alla soo saaray waxawy markii aan aragnay qofkaan xaaladiisu uu si u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay waxaanu keennay meeshii deegaamada ugu dhoweyd oo dhakhtar laga heli karay waxaanu soo qaadaysiinay doctor baydhabo markaa doctor baydhabo muxuu idinku yidhi waa teetanoo lagu yiri qofkaan teetaa weeye wuxuu u qoray daawooyin kaalmaati ah wuxuu yidhi waxay leedahay kahortag iyo tallaal bay leedahay laakiin qofka hadday asiibto wax boqolkii un soddon baa ka kacda haduu yidhi waxaa weye rajada wuu noo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday ma hooyadeedunbaa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeen oo waa ku tala gasheen in la gudo suhayra walaalle dee wax amar oo aniga layga haystay inaba hala ekaatay ma jirin islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tillaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatay baa waxa weeye isku afgartay kadibna dhibtaasaa ku timi wax badan bay halkan ku sakaraadaysay dhibaato badan baa naga qabsatay adigu markii dambe saqiirka waa geeriyooday samaryaalimaha allah naga siiyo marka adigu guud ahaan sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo raallima ka tahay mise waad ka soo horjeedaa raalli kuma ihi anigu wax diinta islaamka aysan banayn sunadii nebigana aan raacsanayn raalli kuma ihi qorano faarax keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxaa xanuunka la dareemaya aabbayaal badan oo soomaaliyeed oo gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib gabadda horta markeedii hore ay qof ayeeye la joogtay aniga lama joogin aniga magaalada banduminaan joogay waa lai yeeray waa la yidhi gabadhii sidaasaa ku dhacday waa la guday markii la gudayna dhiiggeedii aa la adi waayey markay inta ku dhacday baaburan qaatay baadiyo dheer ay joogtay waan ka soo qaaday waxa dhiig baxday dhiig baa lagu shubay isbitaalka banduminaan la keenay dhakhaatiir ayaa iga kaalmaysay anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay qarash badan aa igu burburay dhibaato aba adag ayaa gabadhtaas ku dhacday
xaawo axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta bisha cas ee degmada goldogob waxay iiga warantay dhacdooyinka istabajooga ah ee dhimashada iyo dhaawaca halista gaadhsiiyey gabdhaha yaryar ee la guday ee deegaanadaasi ka agdhow markay shahayro qorano faaraxkii dhibaata ay kasoo gaadhay gudniinka fircooniga ah markii ay toddobiiyo tobankii bishii sagaalaad ku geeriyooto degmada goldogob gabadhaas oo ahay kobiyo toban jir waxay la socotay walaasheed samsom oo sideed jir ahayd samsom anigaa gacantayda ku tallaalay daawadiina siiyey fashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cuduradii sexual termiska waxaana codkayga qof kastoo saaree maqlaya ka codsanaya cirbada teetanada wadanka oo lin in gabdhaha loo keeno cirbada teetanada waxaan aaminsana haddii la heli lahaa haddaan teesi qofka inay ku badbaadi lahaa faahiro ma jiraan markaa gabdho kale oo iyagana dhibaato ka soo gaadhay gudniinka waxaa markiiba naxdinta ayadoo na haysata kob iyo tobanka bisha sagaalaad haddana dhacay naane maxamed iyo raxmaan maxamed oo walaalo ah way haddana islaan kale ku fulisay oo ayaguna ay dhiigbax gabdhahaasi gaareen laakiin alxamdulilah la qabtay oo yosaleeqo cabdulaahi baaliye oo ahayd hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baana laga qabtay waxyaabihii na soo gaaray saare ciloy waxaanu koobi karra ma aha shantii bishii lixaad labada kun iyo toddobiiyo tobankii farxiyo cali siciid oo labiyo toban jira markay kooma u gashay gudniin lagu jeceliyey laba jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan toddobiiyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo toddoba iyo tobanka ayada niciimo cismaan maxamed takar oo labiyo toban jir ah ayadana saddex dhibaataada ku dhacday markii u horreysay waxaa gudday hooyo umuliso fiican ah oo sunay u gudday hooyadeed way ku qarci weyday waxay u kansatay habar fircooni ah markii habartii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxaa la keenay m c ska bisha cas gabadhiioo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga caddaa saaray kooma kale gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadha mastarkeeda markii ilaahay arrintii nagu guuleeyey ayaa haddana iskuday kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelan laakiin ay shoo ka qaaday ma yara dhacdooyinka sahroy sumaya cabdirashiid baa sidoo kale waxaa ku dhacay gudniin laba jeer ah dadkiibaa waxay dhahayeen marka hore waxa weeyaan kuwa dhaqaadiir ah waxay dhahayeen noo suneeyo markii labaadna waxay dhahayaan kuma qanacsanin marka sahroy dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaanu telefoonka maanta kusoo koobi karna maha ma garata gudniinka fircooniga ahi waa mahadho xanuunka iyo tiifta uu gabdhaha u geystaa ay muddo dheer noloshooda saamayn ku yeelato da' kasta oo ay nolosha ka gaadhaan haddii aanay ku godgelin gudniinku waa caado dhaqameed aan diin sal ku lahayn balse muddo dheer jiilba jiil ka dhexlayay waxaanay waalidiinta gabdhahooda gudaa aaminsan yihiin in ay ku dadaalayaan dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda sahre cidlanuun ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay dhegeystayaal warbixintan oo faah-faahsanna waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheena galabta iyo caawa ee soo socda haddii allah awoodo lihi saamaxo
waxaa magaalada jabuuti lagu daahfuray xarun lagu daabaco buugaagta xaruntan oo shalayto la daahfuray ayaa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan oo ay qoreen dad reer jabuutiya wariyahayaga sagal saciid faarax ayaa waraystay qaar ka mida qorayaashaasi iyo dadkii ka soo qayb galay furinta xaruntaasi cusub bulshada waxaad iga wartaa laba buugo qurux badan baad soo saartay oo dad badan oo iibsadeen arkay bal maxaa kugu dhaliyey maxayse ka kala hadlayaan asalaamu calaykum waraxmatullah aad baad walaalu mahadsan tahay laba buug baan qoray uu u horeeyey buug la yidhaahdo apel maske sababtan buugaa u qoray waxa weeye doorkan dambe oo aad iyo aad inoogu soo batay qabyaaladu in aan runtii aan taabto ereygaas amba dhibaatooyinka imika soo kackacaya inaan ka hadlo runtii waxay aniga ii ahayd shay muhiima bacdamaa maanta wadankan aan ka dhashay oo jabuuti ah sanadkan iyo sanadaha soo socdaba dhallinyaradu ay u badan yihiin waxaa muhiima in fokus lagu saaro ereyga haa qabyaaladu inuu yahay cudur marka buugaa waxaan ka hadlayaa laba qof oo raba inay isguursadaan oo laakiinse qabiilka inanku una ahayn qabiil uu aabbaha gabadha dhalay una aada u jeclayn marka halkaa waxaan doonayaa inaan dadka baraarujin ku sameeyo nidhaahdo runtii markay sheekadu taagan tahay bini aadam amba jacayl amba dee horumar in ereyga amba xanuunka inagu batay qabyaaladda in laga saaro shay kalena waan ka hadlayaa oo ah dumarka la dilo ama dumarka la farxumeeyo oo aad yo aad iskaga badan laakiin laga cabsoodo ka hadalkiisa ay dadku ka xishoodaan amba ay ka cabsoodaan maanta family inan laga soo farxumeeyey dee inta albaabka joogsato microfoon ma qaadanayso moornose inantii baa laga xumeeyey gabadhiibaa afka la xidhaya oo laleeyahay gabadhiyo dhibban abaa leeyahan ceebeena ka joogso waxbaha soo saarin oo gudaheedna dhib ku jira ilahay ogyahay waka marka waxa weeye waxyaalahan in laga hadlo si dadkan dhibaatada geysanaya ay uga joogsadaan oo cabsoodaan ay u ogaadaan uu qof walba og yahay realitiga jira markay fahmaantaa dee qof ku dhaqaaqayo runtii way yaraan doontaa insha allah baan rajeynaya adoo magacaaga igu bilaabaya horta siad u aragtid buwaagta la soo bandhigay iyo guud ahaan dadkeenan wax qore ee wax noo soo bandhigay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waan dhowahay magacay waa cabdiraxiin maxamed kaamil maalintan waxaan ka soo qayb galay bandhig daahfureedka buugaanta qoraalada iyo qoraaga reer jabuuti marka kolley waxaana la furay afkaa loo yaqaano maison d'édition oo ahayd tii ugu horraysay ee jabuutiya loona baahnaa leannaha waxaa si loo tirtirsiiyo loona dhiirogeliyo qoraayaasha iyo dadka wa akhriyaba waxay u baahnayd maison d'éditionkaasi taasi oo maanta hirgashay oo halkan ay ku dhannaayeen dad xikmad iyo wax qora oo aqli u saaxiiba iyo dad wax akhriya oo dadka ee ummadda reer jabuuti ka mid a markaa taasi kolley waxaan tusaaban malaynayaa inaan hadda ay tahay bilowgii dadkii reer jabuuti wax qoraya ay heleen meel ay wax ku soo bandhigaan iyo si ay u soo bandhigaan iyo dadkoogii oo wax akhrinaya leanna waxaan buugaanta laga qoray kolley waxaan u malaynayaa waa buuggii imika uu qoray doctor muuse waa la transhumance de saxarla kolley waa waxaan garanno ayaa yaa laga hadlayaa annagoo in badan soo akhrinay waxyaalo molier iyo rag rag de faransiisa oo aanu arag maanta waxaan akhriyanaa dad aan garanno saxarla iyo cute iyo leyla oo aan garanno taasna waxay noo tahay farxad iyo dhiirigelin bal horta maxaad faa'iide kow buugaagtas maxaad u ibsoo sideedahay aad ka dhexayshid ka gabar ahaan asalaamu calaykum waxaa laydhaha faadmo daahir marka waxaan iibsaday laba liibar labadaa liibar xabad waa apel maske waa tiitaradoodii waxaas weeyaan ka kalena waa lonfon de balbalaa lonfon de balbalaa waa ilmaha balbala waxay ka dhiganta waxaa laga hadlayaa noloshiisa siduu ku koro iyo diferenska udhexeeya ilmaha balbala ku kora iyo ilmaha magaalada ku kora nacam waxaa laga hadlayaa facteur economique inuu ilma nolol yaroo waka nolol yaroo ka hooseysa oo ka adag ay ku koraan markaas kuwa kalena ay nolol ka fiican ka qurux badan ay helaan la plupart du temps donc appel maskiga liverkan xoog buyo cajabiyo shukri jibriil baa qortay laakiin waxaa laga hadlaya tribalismiga qoloqolada iyo waxaas oo dhan weeyaan wuxuu ka hadlayaa qabiilka qabiilka jabuuti oo lagu arkay iminka qabiilina loo kala baxbaxayo surtout réseaux sociaux facebook iyo dhukaasoo dhan inay ciyaal jeena oo weli waxba adduunka ka arkin ay isku kala saarsaaraan qolooyin badan ha oo qurux badnayn oo nacajabin aniga waan ka mid yaha dadka naca ee ka jawaabin marka la arko waxaasoo kale markaas waa sidaa daraaddeed wuxuu ii soo jiitay liibarkan siiba
wasiirka dhaqaalaha halkan joogo xafladda kasoo qaybgalay bugaag badan buu iibsaday macalin wasiir iimse bug baad iibsaday
wallaahi in aliya intii maanta lanoo sharaxay ay qoraayaashoodu ay noo bandhigeen waxay soo qoreen ba waan wada iibsaday dhowr aan horay u sii aqaanimoogii waxaa iga soo baxday mucjiso maanta oo weliba u badan gabdho reer jabuutiya oo immika aan u saarnay shukriyaasha oo qoraalkooguna uu heer u sarreeyo arrimo bulshada jabuuti amba guud ahaan cam ahaan bulshada soomaaliduba iyo mandaqadan ku nooliba ay qabto qoraal ku turjumay oo aan islenahay wax badan bay ku dari doonaan horumarka iyo horow socodka beesha qoorayaashu annagu maanta haddii aan mas-uuliyiin reer jabuutiaan nahay anigoo shaksi halkan ku yimidday shaksi ahaan ku yimid haddana mas-uul maadaamuu ilaahay naga dhigay dalka nooga dhigay aad iyo aad baan anigoo aan u khushuucayaa dad qaaliyana waan la kulannay bugaan qaaliyana waan iibsanaynaa saad arkaysa dadaan ku soo laalata inta kale ee reer jabuutiya ee afransiiska wax ku akhrida inay aad iyo aad ay u akhristaan ay u iibsadaan ay u garab joogaan qorayaashooda baan jecelnahay buugaan badan oo kale oo af soomaaliga ku qoranna waa jiraan iyo afacfar inta iyakuna danaysa af soomaaliga iyo afcafariga in iyakuna ay daneeyaan oo ay iibsadaan ay garab joogsadaan qorayaasheeda ayaan jecelnahay insha allahu tacaala
sagal saciid farax ayay ahayd oo wariyahayaga oo warbixintaasi jabuuti nooga soo dirtay halkaasaad degeystayaal nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u dabaaldegay guul weyn oo ku aadanayd ansixinta brad kavanagh oo inuu noqdo xaakinka maxkamadda sare ee washington ayaa waxa ay wajahaysaa kala qaybsanaan siyaasadeed oo weyn kadib markii uu sanadku soo gabagabeeyey qorshihii ansixinta biilka ka hor xilliga doorashada dhexe wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
and we believe this hearing should I know be postponed. This is an exciting day for all of you.
qorshaha ansixinta kavano ayaa ahaa mid fowdo iyo kala qaybsanaan ku bilowday waxayse markii dambe ku soo gabagabowday in kavano loo dhaariyo inuu noqdo xubinta ugu dambaysa ee maxkamadda sare mudanayaasha labada dhinacna waxay muujiyeen caradooda ku aadan wixii soo maray maalmihii dhowaa ee ay soo arkeen senator jack crasly oo madaxu ahaa guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka ayaa waxay markii hore ku bilaabatay si habsami leh waxayse si deg dega isugu rogtay tartan wejigabax ah sidoo kalena senator cory buker oo ka mida guddi hoosaadka cadaaladda ee xisbiga dimuquraadiga ayaa yidhi golahan waa la tijaabiyey wayna guuldaraysteen madaxweyne trump ayaa soo dhoweeyey tallaabadan wuxuuna u saadaaliyey xisbigiisa jamhuuriga guusha doorashada nofembar ee soo socota
is if you're tired of winning.
sababta keliya ee loogu codeeyo dimuqraadiga waa adinkoo ka daala guusha waanu guulaysan doonaa dimuqraadiga ayaa fariin cad iyana u diray dadka ka soo horjeeda kavano senator jack shumer oo ah hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ayaa sheegay So, to Americans, the so many millions who are outraged by what happened here, there's one answer vote.
dadka maraykanka ahow malaayiinta qof ee ka carooda wixii ka dhacay halkan waxaa jira hal jawaab oo ah in la codeeyo haddii aad aaminsan tahay in maxkamadda sare ay taageerto xuquuqda haweenka waa in aad codaysaa banaanbaxayaal ka caraysan kavano ayaa isugu soo baxay magaalada tan washington d c iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dalkan maraykanka ah taasoo iyo didilo iyo rajaba gelisay dadka u codeeya dimuqraadiyiinta balse daraasad la sameeye ayaa muujisay in magaalooyinka jamhuuriga laga soo doorto ay is-abaabulayaan intii ay socotay eedeymihii loo haystay kavano senator mitch mcconnell hogaamiyaha jamhuuriyiinta tirada badan ee sanadka ayaa yidhi Uh, our base is uh, fired up. We finally discovered the one thing that would fire up the Republican base.
saldhigga dadkeenna codaynaya ee jamhuuriga waa ay caroodeen waxaana ugu dambayntii ogaanay hal arrin kaasoo soo kicin doonta salka jamhuuriyiinteenna oo aanan horeyna uga fakerin dhinaca dimuqraadiga-se ay ka fakereen qorshihii ansixinta kavano waxa uu qasbay wadahadal guud oo laga yeesho anshaxa iyo xadgudubyada loo geysto dumarka taasoo ay dad badani qabaan in xilliga doorashada ee dhexe ay noqon doonto ubuucda siyaasadda senator amy clobager oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa waxa ay tiri The American people learned something, and they are speaking out.
dadka maraykanka hal wax ayay barteen wayna hadli doonaan waayo wakhtiga ayaa isbedelaya dadka qaar ayaa muujiyey in hay-adaha maraykanka ay duufaantan ka badbaadi doonaan senator mitch mcconnell hogaamiyaha aqlabiyadda ee jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaa waxa uu yidhi The Senate and the country will get past this. Uh, we always do.
sanadka iyo waddankuba waa ka gudbi doonaan arrintan sidii mar kastaba dhici jirtay kavano ayaa la filayaa inuu xoojin doono xubnaha maxaafidka ah ee hadda ku xoogan maxkamadda sare maxkamadda sare ayaa ah hay-ad laga filayo inay ka sara marto siyaasadda iyo saameynteeda
warbixintii wariyaha v o e da michael bowman waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka waddanka sbain haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee barcelona oo la ciyaaraysay falensiya ayaa taaka loo dhigay islamarkaasina dibirtii ka soo gaartay bareejada lagu celiyey waxay suuro gelisay in ay ka dhacdo hoggaanka horyaalka waddankaasi oo ay kooxda safiya la wareegtay oo iyadu seltafiga laba gool iyo hal kaga badisay ciyaarta falensiya dhex martay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa hal iyo hal kusoo gabagabowday ciyaaryahan leonel messi ayaa dirqi ku badbaadiyey kooxdiisa iyadoo ciyaartu markii socotay laba daqiiqo oo keliya falensiya gool la hormartay ciyaaryahan garay uu dhaliyey leonel messi badbaadiyaha kooxda barcelona ayaa goolka bareejadaha labaatan iyo kow daqiiqo kadib kooxdiisa u saxiixay sidaasina hal dhibic ayay kooxda barcelona ku qaadatay haatan horyaalka waddankaasi safiya ayaa lix iyo toban dhibcood ku hogaaminaysa barcelona kaalinta labaad ku jirta waxay wada fadhiyaan atletico madrid oo min shan iyo toban dhibic ay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee real madrid oo sabtidii laga badiyeyna waxay isku dhibcan yihiin kooxda sbanyol oo min afar iyo toban dhibcood ayay leeyihiin waddanka ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa shan gool iyo hal ku qabatay kooxda fulham ciyaaryahanada lakazed iyo obamayang oo ah laba wiil oo saaxiibaha arsenaalna uga ciyaar afka hore ayaa min laba gool dhaliyey halka goolka kale uu ahaa cirib qurux badan oo ciyaaryahan ramsi wiilka gadoodka ku jira oo arsenaal heshiiskii la gaarila uu u saxiixay southampton gurigeeda lagu dubtay chelsea ayaa saddex gool iyo waxba kaga badisay liverpool iyo manchesterna way isku agdhaceen oo eber iyo eber ayay ku kala baxeen manchester city iyo liverpool weyaane sidaasi horyaalka waddanka ingiriiska waxaa wada hogaaminaya manchester city liverpool iyo chelsea oo min labaatan dhibic leh gool tirsi ayay ku kala sarreeyaan halka arsenaal iyo tottenhamna ay min siddeed iyo toban dhibcood leeyihiin waddankaasi talyaanigana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa waxa ay ka badisay sbaal oo waxay kaga badisay laba gool iyo hal weliba kooxda kubadda cagta ee inter waxay ku ciyaaraysay guriga isbaal ac milanna kiyevo ayay saddex gool iyo hal ku qabatay lazio fiorentina ayay dhirqi kaga badisay halka napolina ay sisoro laba gool iyo waxba ku martay dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatane kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgeli
ciyaarhiinta haddii aynu kaga nimaadno haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa waa codka fanaanada luul jaylaani codka macaan ee luul jeylaane caliyo heestii galladii gashaan gadaal u raacaa idaacaddani aruurnimo ayay gabagabo u ahayd saahre ciid londri anigoo ah falsiin axmed imaan ayaa idinla socodsiinayna intaan mar kale hawada ku kulmi doono lixda iyo dhegaystayaal kowda iyo barka duhurnimo waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo
galakiika shayaan gadaal u raacaye garma iigu dhahe inaan ku goohooye galakiika shayaan gadaal u raacaye garma iigu garma iigu ehe inaa ku gooye galabkii gashayaan gadaalu raacaye This program has come to you from the Voice of America, Washington.